alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin alcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin slى اllah wslm wbaaraka calى cabdihi warasuulihi muxamadi wcalى aalih wصaxbihi wslama tasliima kaiira baabkaasi hore xadiidka u dambeeyey xadiiثu ibn cabaas fi صaxiixi اlbukhaari nusakha maطbuuca waxaa ku dhacay muruuhu falyatakalam muruuhu fara laakiin sida saxiixa bukhaariga ku taalla mucalliquna wuu leeyahay muxaqiquna wuu leeyahay asalkana way ku taallaa waa murhu bilifraadi murhu far wey qaala baabu lmuxaafadati cala alacmaal wuxuu baab u yahay in la ilaaliyo la xifdiyo acmaasha acmaashana waa alacmaal asaalixa acmaasha wanaagsan qofku inuu ilaaliyo uu ku dadaalo wixii uu la yimaadana aanu jarine uu joogteeyo walow sunnaba ha ahaato had iyo jeer dabinnada shaydaanku dadka khayrka kaga kaxeeya waxaa ka mid a waxani waa iska sunno waa iska sahaalo sunnaha qudhiisii baa loo baahan yay inaad joogtayso aada ku dheganaato ilaa aad rabbi kala kulmayso jalla wacalaa qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi alam yaani miyaanay u dhowaanin liladiina aamanuu kuwa iimaan kali an takhshaca quluubuhum quluubtoodu inay u khushuucdo lidikri illaahi ilaahay dikrigiisa iyo wamaa nasala waxaa soo degay oo min alxaqi xaq ahaaday oo qur-aanka kariimka ah oo walaa yakuunuu aanay noqonin kaladiina kuwii oo kale uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablo hore oo yahuud iyo kiristaanka ah oo fataala uu ku dheeraado calayhim korkooda alaamadu muddadu ay ku dheeraatay iyagii ambiyadoodii u dhexaysay oo faqasad dabadeeta ay qallashay quluubuhum quluubtoodu ay qallashay wa kaiiru minhum faasiquun aayaddan ilaahay jalla wacalaa wuxuu ku canaantay dadyowga mu'miniinta ah waxaana rabbi faray jalla wacalaa dikriga ilaahay iyo qur-aanka la soo dejiyey inay quluubtu ku khushuucdo oo ay ku qoydo isla markaa la yska ilaaliyo o laga feejignaado qaswatulqalbiga qalbi qalalka qalbi qalalkaasina wuxuu ku dhacay dadyowgii hore ee kitaabka la siiye ahlulkitaabka ahaa buu ku dhacay markaa dadka mu'miniinta rabbi wuxuu farayaa kuwaa inaanay shabihin oo aanay u ekaan qaswatulqalbigana waxaa keena fisqiga iyo macaasida sidaa awgeed baa rabbi gebagabadda aayaddan uu yidhi wa kaiiru minhum faasiquun mar haddii qofku fisqiga iyo macaasida uu la yimaaduu barriinsado wuxuu ka helayaa qaswatulqalbi in qalbi qalal iyo qalbi ingaga waxa loo yaqaana uu ku dhaco haddii qalbigu uu ingagana qofkii wuxuu noqonayaa qof khayrka iyo wanaagga aan markaa macaansanahayn isla markaana aan jeclaysanahayn macaasida iyo xumaantana markaa doonayo oo xaggaa u jeedaayo ciyaadan billaah waay waxay ahlulcilmiga qaar soo rareen caalimkii weynaa la odhan jiray fudayl ibnu ciyaad aayaddana sababu ahayd inuu toobad keenaa la yidhi waxaa la yidhi wuxuu ahaa markaa nin howl badan buu kolkii hore ahaa oo dhuljiifnimo iyo markaa waxyaaba caynkaasa ku shaqayn jiray dabadeetana wuxuu yihi habeen unbaa anigoo guri sii koraaya gabadh qurux badan oo gashay aan arkay ayaan maqlay qof akhriyaya aayaddan alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazla min alxaq kolkaasaa dabadeetana isla markiiba aan idhi wallaahi maya waktigii aad toobad keeni layd ad ilaahay u noqon layd waa la joogaa waay dabadeetana wuxuu ihi meel kharaabadah ayaan tagoon is idhi habeenka ku dhammayso meel kharaabada gal dad safarahoo meesha u hoyday oo dabadeetana ishaya ayaan maqlay oo wada hadlaayo qaarna leeyihin waar ina kiciya qaarna ay leeyihin waar fudayl baa inoo gelaya dariiqa eh u kaadiya ya waanu maqlay buu yidhi malkaasaan idhi buu idhi adna halkaasaad maraysaa dadkiina saasay waxa weeyaan markaa ay yani dhibtaadii uga baqanayaan halkaasuu ku toobad keenay baa la idhaha ahlucilmiga qaar baa soo raray wallahu aclam waase aayad xikmado badan xambaarsan waxaa muslim saxiixa ku wariyey cabdillaahi bn mascuud inuu yidhi maa bayna islaamina wa bayna an caatabana allahu bi hadihi اlaayati ilaa arbacu siniin markii aanu islaamnay iyo markii ilaahay aayaddan nagu canaantay afar sano qurun baaba udhexeeyey buu yidhi soo ma aragtid qof kasta oo muslimana way qusaysaa gaar ahaan qofkii wax garanaya aqoon lehee dikrigan iyo qur-aankan iyo cilmigan garanaya ayay khusaysaa inuu qalbigiisa qooyo qaswatulqalbiga iska ilaaliyo qur-aanka iyo dikriga iyo diintan uu akhriyaayo ku khushuuco ta noocaasa weeye wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi waqafaynaa waxaanu raacinay rusushaa hore biciise bni maryama ciisihiina maryama oo markaa ugu dambeeyey rusushii bani israa'iil ilaahay u diraayey wa aataynaahu waxaanaanu siinay alinjiila injiil baanu siinay wajacalnaa waxaanu yeelnay fii quluubi aladiina tabacuuhu kuwii raacay quluubtoodii xawaariyiinta ahaa ra'fatan raxmad daran iyo waraxmatan raxmad iyo warahbaaniya suufinimo rahbaaniyadaasoo ibtadacuuhaa iyagu bidcaysteen oo ay iyagu la yimaadeen wamaa katabnaaha calayhim aanaan ku waajibin ila btiqaa'a ridwaan illaah ilaahay raalli ahaanshihiisa inay dalbaan mooyaane wax kale kuma anaan waajibin famaa racawhaa manay ilaalin rahbaaniyadii xaqa ricaayatiha ilaalinteedii dhabta ahaydna ma ilaalin waay ra'fada iyo raxmadda ahlulcilmigu waxay idhaahdaan waxay ku kala duwan yihiin way sii kala xeel dheer yihiin oo ra'fada ka sii xeel dheer oo ra'fadu waa ashaddu raxma waa raxmadda aadka u xeel dheer baa ra'fa la idhaha aayaddana rabbi wuxuu ku xusay qolo markaa rahbaaniye la timi adduunye markaa nicis iyo wax la mid ah adduunyadii iskaga fogaaday arrintaana ilaahay kuma faral yeelina iyagaa bidcaystay taa markaa waxaa ugu sugan dami oo lagu ammaani maayo waa lagu dhaleecaynaya ibtadacuuha waayo qofka wixii ilaahay soo dejiyey inuu ku camal falaa saarane inu isagu min cindi nafsihi wax ka sharciyaysto ama uu waddo ka samaysto ma aha waa qodob waa ta labaadee haba bidcaystaane kumay camal falin oo sidii ay isu saareen iyagu u bidcaysteen umay ilaaline way dayaceen haddana oo way ka soo bixi waayeen halkaana intay waxisa saareen marka hore inay haddana ka soo bixi waayeen dami baa ugu suganoo waa lagu dhaleeceeyo wey ilaahay markuu yidhi ila btiqaa'a ridwaan illaahi laba macnoy ixtimaali kartaa laba tafsiir ba ahlulcilmigu saaraan in la yidhaha macnuhu waxa weeye waxay bidcaysteen rahbaaniyad markaa aanaa anagu ku faral yeelin waxaase ku kalifay inay ilaahay raalli geliyaan oo rahbaaniyadan waxay ula yimaadeen ilaahay raalli ahaanshihiisay ku doonayeen iyo in la idhaha maya macnuhu waxa weeye kumaanaan faral yeelin ilaahay inay raalli geliyaan oo wixii aanu u sharciyayna ay la yimaadaan mooye wax kale kumaanaan faral yeelin soo ma aragti waay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi walaa takunuu ha noqonina kalatii tii oo kale naqadat ee furfurtay ghaslahaa tidiceedii xadhiggii ay tidicday min bacdi quwatin adkayn dabadeed ankaahan furfurid furfurtay taasoo kale ha noqonin oo intaa cahdiyad iyo ballannada adkaysaan oo gashaan dabadeetana ha ka bixin oo ha burinina weeye ilan aayaadku cahdigay ka warramayeen moogta marka waxaa aayadda laga daliishanayaa wixii khayr ahee qofkuu la yimi ee uu sameeyey inaanu dib uga noqono markaaanu dib u burin wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wacbud rabbak rabbigaaga caabud xataa yaatiyaka alyaqiinu ilaa geeridu kaaga imanayso yaqiintaasi waa waa almowt geerida wey horena aayadda waynu usoo maray marka aayadahaasoo dhan waxaa laga daliishanayaa ciwaanka ama macnaha uu baabka u guntay oo almuxaafadatu cala alacmaal qaala wuxuu uhi wa ama alaxaadiidu fa minhaa waxaa ka mida xadiidu caaishata wa kaana axabu اdiini ilayhi mima daama mima daawama saaxibuhu calayh waxaa diinta rasuulku u jeclaa diinta waxaa looga jeedaa camalka camalka rasuulku wuxuu u jeclaa calayhi الsalaatu wasalaam waxa qofka la imanayaa uu joogteeyo waqad sabaqa fi lbaabi qablahu baabkaa hore ayaanu inoogu soo hormaray xadiidka boqol iyo labiyo afartan وعn بن mر وعn cمر بن الخطاب رضي الله عنه qاaل wuxuu uhi qاala رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم ma naama qofka ka seexda can xisbihi xisbigiisa qofka ka seexda min aleyli habeenkii waay oo xisbiga waxaa looga jeedaa qofku cibaadada waxa weeye goostee habeenkii uu la imanaayo ama qeyb qur-aana inuu akhriyo ha noqoto ama qeyb salaada inuu la yimaado ha noqoto wardiga qofku uu samaysto ma naama qofka ka seexda can xisbihi xisbigiisa min alleyli habeenkii aw can shayin minhu ama shay ka mida qofka ka seexda ee hurda kala tagto faqara'ahu akhriya maa bayna salaati alfajri wa salaati duhr salaada subax iyo salaada duhur inta udhaxaysa akhriya intaa gelinka hore kutiba lahu waxaa loo qorayaa kaanamaa qara'ahu min alleyli sida habeenkii inuu akhriyo oo kale rawaahu muslim markaa qofka habeenkii cibaado leh ee caado ay u tahay dabadeetana cudurdaar ka kaxeeyo hurda oo kale ee dabadeetana gelinkaa hore la yimaadee akhriya inuu salaad yahayna tukada sidii oo habeenkii uu la yimi oo kale ayaa loogu qoraya wy macnii ajarkii habeenkii uu ku heli lahaabaa uu ku helaya wy sideedabana haddii habeenkii khayr ku dhaafo maalintii baad la iman kartaa haddii maalintii khayr ku dhaafana habeenkii baad he la iman kartaa wa huwa aladii jacala alleyla wاnahaara khilfatan liman araada an yadakara aw araada shukuura habeenkiiyo maalintu way isweydaaranayaan qofkii doonaayo inuu ilaahay jala wacalaa u mahadnaqo o u ilaahay caabudo maalintiina wuu caabudi karaa habeenkiina wuu caabudi karaa haddii khayr habeenkii aad la iman jirtay uu ku dhaafo cudurdaar uu kugu dhaafo maalintii aad la iman jirtay xataa haddaanu cudurdaar kugu dhaafin maalintii unbaad ku dadaalaysaa inaad khayrka badiso waay وعن cبد اللhi بن cمر بن الcاaص رضي الله عنهma qاaل wuxuu hi qاala رasuuل اللh rasuulka ilaahay wuxuu hi slى الlaه عaليه وsلم yا cabd اللaه cabdلaahi ow laa تkun ha noqon miثla فulani hebel oo kale ha noqon kaana wuxuu ahaa fulaankaasi yaquumu leyla habeenkii mid kaca fataraka wuu ka tegay dabadeeta qiyaama alleyl kaana wuxuu ahaa yaquumu leyla habeenkii mid tukada fataraka wuu ka tegay qiyaama alleyli salaaddii habeenkii uu tukanayay mutafaqu calayh fulaankani sida alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga uu ka odhanaayo magiciisa wuxuu ihi ma maan arag ama duruqda xadiidka wax ka mida kuma dul joogsan markaa waxaa dhici karta inuu ahaa nin mucayana oo laakiin magaciisa in la sheego loo qariyey si loo asturo oo aan dee markaa loo fadeexday soo ma aragtid waxaa kaloo suuragal ah inaan fulaankan cid gaaraba looga jeedin qof gaaraba inaan loo jeedine loo jeeda uun ciddii sidaa samaysa haa cid kasta oo sidaa samaysa macnii habeenkii tukan jirta dabeetana iskaga tagta waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa qofku wixii salaatuleysha uu la iman jiray inuu macnii jaro uu joojiyo inay tahay mid laga wanaagsan yahay oo aan fiicnayn waana sida alimaamu albukhaari saxiixiisa uu baabaysanayo salaatuleyshaba xadiidkani ha ku soo arooray khayr oo dhan qofku inuu jaro maaha xataa hadduu yahay markaa mid sunno ah sida salaatuleysh oo kale waxaa kaloo laga qaadanayaa salaatuleyshu inaanay waajib ahayna waa sunna un waayo haddii waajib uu ka tegi lahaa ninkaasi rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa kuma daayeene aad buu markaa waxa weeye xaalkiisa uga digi lahay oo markaa inuu dee dembi weyn sameeyo waajib dayacay ayuu xusi lahaa وعن عائشة رضي الله عنها قالت waxay tihi كاna رsuuل الله رasuulka ilaahay wuxuu ahaa صلى الله عليه وسلم إdا فاaتته marka ay ka tagto الصaلاaةu صaلاada miن الleyli habeenkii ay ka tagto min waجacin xanuun daraaddii ay uga tagto أw غayrihi ama غayrkii sida hurdo iyo wixii la mid ah صaلىa wuxuu tukan jiray min النahaari maalintii ثinتay caشhaرaةa rakcة laba iyo toban rakcadood ayuu tukan jiray rawaahu muslim marka waxaa halkaa laga qaadanayaa habeenkii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam khayrkaa uu samayn jiray cudurdaar markuu ku dhaafo maalintii buu la imanayay waayo sidaynu hadda sheegayno habeenkii iyo maalintii labadaba khayrkii inaad la timaado wey waxaanu maalintii labiyo toban ragcadood u tukan jiray isagoo habeenkii markaa koob iyo toban tukan jiray ama saddex iyo toban lianna maalintii witri lalama yimaado yani maalintii lama witri haysto witrigu habeenkii unbuu ku gaariyey habeenkii ayuu ku gaariyey markaa in salaatuleyshi qofka hadday cudurdaar kaga tagta la qallayn kara ahlulcilmiga qaar u daliishadeen bacdu ahlilcilmina waxay idhahdeen maya xadiidku taa tusi maayo ya waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadduu salaatuleyshii toos u qallayn lahaa tiradeedii in leeg buu la iman lahaa koob iyo tobankii ama saddex iyo tobankii calaa kullin maalintii witri lalama yimaado sida awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam shafci ama tare isleeg oo laba iyo toban ugu tukay walaalayaal waxaa jira acmaal badan oo intaynu la nimaadno aynu jaraa iska jira kaa qofku aynu naftiisa dib ugu noqdo had iyo jeer uu naftiisa xisaabiyo baaraka allaahu fiikum acmaashana aynu ku dadaallo inaynu joogtayna inta awooddeenna ah waxaynu ognahay ilaahay jalla wacalaa nicmooyin buu ina siiyey tatra israacraacsan nicmooyinka in laynoo soo kordhiyo mooyaane mid keliya in laynaga jaro ama xataa laynaga dhima ma ogolin lagama yaabana nicmo kastaynu haysana in laynoo soo kordhiyo qaar kalena laynoogu soo daro ayaynu rabnaa mar haddii xaalku sidaa yahay innana waa inaynaan cibaadaadka iyo khayrka iyo daacada rabbigeen jalla wacalaa waa inaynaan jarin weyni waa aynaan joojin baabu lmri biاlmuxaafadati cala sunati wa aadaabiha wuxuu baab u yahay farista la isfaray bilmuxaafadati in la ilaaliyo calaa sunnati sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam iyo wa aadaabiha aadaabteeda in la ilaaliyo sunnada marka rasuulka iطlaaqyo kala duwan ba ahlulcilmigu ay u isticmaalaan macnaha ugu caamsan oo ah in looga jeedo ariiqatu rasuuli calayhi الsalaatu wasalaam wamaa jaءa bih rasuulka dariiqadiisi iyo wixii uu la yimi oo dhan ayaa markaa halkan lagu xambaaraya marka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wixuu inoola yimi iyo wadadiisii iyo sunadiisii waa in la ilaaliyo aadaabteedii waa in la ilaaliyo waa inaan la fududayd la fudaydsan wixii ka soo horjeeda ee khilaafsanna waa in laga fogaado sababtoo ah ilaahay jalla wacalaa waddada loogu dhowaan karaa waa waddo keliya waddadaa keligiina waa tii rasuulku la yimi calayhi الsalaatu wasalaam jamiicu طuruqi masduudat ilaa طariiqu rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam ariiqaa mooyaane mid kale oo markaa furani ma jirto dariiqaasunbaa jannadana lagu tegayaa ilaahay raalli ahaanshihiisana lagu helaya qaala allahu tacaala rabbi wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idin siiyo fakhuduuhu qaata wamaa nahaakum canhu waxa uu idinka reebana fantahuu ka reebtoonaada aayaddani suuratu lxashri bay ku soo aroortayoo aayaadkaasi waxay ka warramayeen markaa fayga marka asal ahaan aayaddani waxay ku saabsanaaday fayga oo faygaasi iyo maalka xagga gaalada laga helo rasuulku wixii uu idin siiye calayhi الsalaatu wasalaam qaata wixii uu idin diidana markaa dee ka joogsadoo ka reebtoonaada wey laakiin macnaheedu waa caam oo wax kasta oo rasuulku ina siiyey wax kastuu inoola yihin baa soo gelay fa fi اlaayati xujiyaةu sunة aayadda waxa ku sugan sunnadu inay markaa tahay xujo inay tahay sida qur-aanku xujo u yahay shaki aanu ku jirin ayaa sunnada rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam a xujo u tahay shaki kuma jiro sunnada in la deliishanayo oo la qabsanaayo oo lagu camal falayo oo la raacayana qur-aankaa ina tusaayo soo ma aragtid sidaa awgeed baa qofka sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam beeniya ama diida ama yidhaahda ma qabsanayo ama ma raacayo waa qof qur-aankiina diiday weeye suuragal ma aha qofku inuu qur-aankana saani u rumeeyo u raaco sunnadiina uu beeniyo labadaa uu kala saaraa mid suuragal a ma aha aayaddani iyadoo kooban haddana waxay ahlulcilmigu idhaahdeen waxa weeye aayaadka ugu markaa koobista badan xagga macnaha wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa wamaa yantiqu kuma dhawaaqo rasuulku can ilhawa hawadiisa kuma dhawaaqo in huwa ma aha huwadaa damiirkaasi xagguu u noqonayaa wuxuu u noqonayaa mantuuqa laga fahmaayo yantiquda marka la yidhi yantiqu mantuuq baa laga fahmaya wamaa yantiqu can ilhawa in huwa ma aha manduuqiisiya waxa uu ku hadlayaa ilaa waxyun waxyi mooyaane waxyigaasoo yuuxa loo waxyooda markaa sunnada rasuulka iyo hadalkiisa iyo ficilkiisuba inuu xaq yahay ayaa aayaddanna alla ku caddeeyey fa fiiha xujiyatu sunnati ayda sunnada rasuulku inay xujo tahay xaq mooye wax kalena rasuulku aanu ku hadal ayaa aayaddanna laga qaadanaya وqaala tacaalى waxaa kaloo rabi yihi qul waxaa tidhaahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna اllaha ilaahay kuwa jecel faاtabicuunii soo raac yuxbibkum اllah ilaahay baa idin jeclaanoo wayakfir lakum dunuubakum dunuubtana idin dhaafi doone dunuubtiinana idin dhaafi doone ali cimraan bay aayaddana ku jirtaayo waxaa rabbi inoo tilmaamayaa maxabadiisa waxaa lagu helayaa inuu yahay itibaacu rasuuli calayhi الsalaatu wasalaam raacista rasuulkiisa muxameda marka barakada raacista rasuulka waxaa ka mid ah barakada iyo khayrka lagu helaayo maxabat اllahi wa makfiratu ilaahay inuu qofkaa rasuulka raacay jeclaado isla markaana ilaahay jala wacalaa uu dembi dhaafo waay waxaana salafkii qaar laga wariyey inay yidhaahdeen iddacaa qowmun ilmuxaba ama iddacaa qowmun maxabat allah faibtalaahum allahu bihadihi alaaya dad baa waxay sheegteen ilaahay inay jecel yihiin oo kolkaasaa ilaahay aayaddan ku imtixaanay markaa qofkii ilaahay jecelaa ay dhab ka tahay rasuulka ha raaca calayhi salaatu wasalaam haddii kale wixiisu waa sheegasha sheegasha wey keliya sheegashaduna waxay u baahan tahay deliil haddii deliil loo helo waa sax haddii kalena waa sheegasho keliya wadacaawa maa lam yuqiimuu calayha bayinaatin abna'uha adciyaaw sheegasho keliya lagu kaaftoomi maayo sheegashadii deliil bay u baahantay hadday deliil hesho waa sax haddii kale sax maaha rasuulkaan jecelay buu ku leeyahy ilaahay baan jecelahay sunnadii rasuulkana aada buu uga durugsan yahay isma qabanayso low kaana xubuka saadiqan laatactahu ina almuxiba liman yuxibu muiicu wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi laqad kaana lakum waxaa idinku sugnaaday fii rasuulillaahi rasuulka ilaahay uswatun xasanatun ku dayasho wanaagsan liman cid baa ku dayanaysa rasuulka kaana ahada yarju llaha walyowma alaakhira ilaahay iyo maalinka dambe ee qiyaame mid ka baqanaaya kaasaa ku dayanaya marka waa asal weyn iyo qaacido guud laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana waxaana asalkani yahay wax kasta oo rasuulku la yimi calayhi الsalaatu wasalaam oo aqwaala ama afcaala ama wuxuu taqriiriyey ah waa lagaga dayanaya waa lala imanaya soo ma aragti asalku waa sidaas wey waxaa laga soo reebayaa un wixii deliil uu ku sugnaado inuu rasuulka khaas u ahaa calayhi الsalaatu wasalaam oo khusuusiyaadka rasuulka uu ka yimi ayuun baa laga soo reebaya waa ilaa asalku waa maxay waa in rasuulka lagu daydo oo la raaco oo waxaa ka asaxay lala yimaado wey waxaanu rabbi farayaa oo aayaddani markaa ay ka mid ahayd suuratu اlaxzaab wuxuu rabbi ka soo warramay ghaswat اlaxzaab iyo dee gaaladu inay isu soo gaashaanbuuraysteen muslimiinta iyo rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo dad badani markaa ay gilgisheen oo ay baqdeen in badani markaasaa rasuulku farayaa ilaahay farayaa jala wacalaa inuu inay rasuulka ku daydhaan oo ay kaga daydaan habaadka sugnaanta iyo sabirka iyo ilaahay jala wacalaa nasriga iyo gargaarka inay ka sugaan soo ma aragtid wahaakada qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi falaa warabbika rabbigaa baan ku dhaartay allaadu waa silay noqotaa falaa warabbika ay warabbika rabbigaa baan ku dhaartaye laa yu'minuuna iimaan la iman maayaan xataa yuxakimuuka ilaa ay kaaga xakam dhigtaan fii maa shajara baynahum wixii dhexdooda murga wixii dhexdooda murgia ay isku qabtaan ilaa ay adiga kaaga xakam dhigtaan oo isula kaa yimaadaan waa o uma uma dabadeetana laa yajiduu aanay ka helin fii anfusihim nafahooda aanay ka helin xarajan wax cidhiidhiya mimaa qadayta waxaad xukuntay oo wayusalimuu ay hogaansamaan tasliiman hogaansan ay hogaansamaan iimaan la iman maayaan waay marka waxaa ayadda laga qaadanayaa waajib inay tahay in sharciga rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam oo kitaabka iyo sunnada loo noqdo oo waxaa la wixii murgo ama la ysku qabto loola noqdo intaasoo keliyi kuma fila qofka intaasoo keliyi kuma fila bal waxaa kaloo waajiba xukumka rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qofku inuu ku raali noqdo oo uu ku niyad samaado oo inaba wax diiqada iyo wax xaraja iyo wax cidhiidhiya aanu laabtiisa ka dareemin haddii kale iimaankiisaa qooman ama aan jirinba waay aayaddana laga qaadan maayo qofku alxukm bikayri ma anzala allah hadduu sameeyo tusaale ahaan inuu sidaa ku gaaloobayo oo markaba uu markaa bilaa imaansaha ku noqonaayo laga qaadan maayo sida halkeeda lagu faahfaahiyo sababu nusuulla aayaddani way leedaho saxiixa ad ka eegi doonta wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi fain tanaazactum haddaa ku murantaan fii shayin shay un haddaa isku qabsataan oo ku murantaan faruduuhu u celiya ila اllaahi ilaahay xaggiisa iyo warasuula wa ila rasuuli rasuulka xaggiisa u celiya sala اllahu alay waslm qaala culamaau culimadu waxay idhaahdeen macnaahu macnuhu waxa weeye ila اllaahi warasuuli waxaa loo jeedaa ila اlkitaabi wاsuna kitaabkiiyo sunada u celiya oo ila اllaahi marka la yihi kitaabka ilaahay u celiya wey sida ilaahay loogu celinaya waa in kitaabka ilaahay loo celiyo wa ila rasuulina markuu rasuulku joogay calayhi الsalaatu wasalaamna isagaaba laysula tegaayo dadka dee kala saaraay oo sax iyo qaladka u kala sheegaay intuu dhintay dabadeedna sunnadiisii baan dhimanoo joogta dee markaa sunnadiisaa laysula noqonaya waxaa aayaddan la macno ah wama wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah allo wixii laysku khilaafo kitaabkiiyo sunnadaa loola noqonaya wixii laga helaa sawaaba wixii laga waayana waa baatil weeye waa laga dhaqaajinaya fara badana inta shay iyo shay lala yimi ee dad badani ay ku mashquuleen ee dadka ay diin uga dhigeen kitaabki iyo sunnada marka loo celiyana aan laga soo helaynin fara badan ah marka qofkaas ilaahay inuu ugu dhawaado iska daaye wejiga ayaa lagaga dhufanaya waa lagu celinaya maalinka qiyaama man axdaa fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa radun waay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi man yuic rasuula rasuulka qofka aeeca ah faqad aaaca allaha ilaahay buu aeecay ilaahay buu aeecay waayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa soo diray fariintii alla usoo dhiibay baanu soo gudbinay wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wainaka adigu latahdi waxaad dadka ku hanuuninaysaa ilaa siraaطi mustaqiimi wado toosan baad dadka ku hanuuninaysa waa shahaadiya markhaati kac ilaahay jala wacalaa nabigiisa muxamedo uga markhaati kacay wadada toosan baad dadka ku hanuuninaysa hidaayadanna waa hidaayat dilaalati walirshaad hidaayadii la odhan jiray wey soo ma aragtid yani dadka xaqaad u cadaynaysaa ariiqa toosan baad u cadaynaysaa xaqaad ugu yeedhaysaa wey ciddii markaa ku raacdaa wadadaa toosan bay maraysaa ciddii ku khilaaftaana wadadaa toosan way ka baydhabay noqonaysa wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi falyaxdar ha ka digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna khilaafaya can amrihi rasuulka amarkiisa kuwa khilaafaya ha ka digtoonaadaan an tusiibahum inay haleesho fitnatun fitno inay haleesho aw yusiibahum ama u asiiba cadaabu aliimu cadaab wax xanuunjiya u asiibo ha ka digtoonaadaan oo fitna ay ku dhacdo diintoodaba ay ka fitnoobaan ya ama maalinka aakhira cadaab aliimi uu la kulmo arrinkaa ha ka digtoonaadaan waa waciid shadiidahoo daran wey markaa shay sunnada rasuulka ka mida waa inaana dayalsan oo aan la misqiraysan maanta awaamirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee la khilaafaya aada bay u badanta marka saa dadka u egta inta muuqataaba ciidda ka badan ya garhka sii daayuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam waa amarkii rasuulka soo maaha imisaad arkaya mulu mulukaysay ayaad arkaysa ya way soo gelaysa maryaha raggu inay kor u laabaan oy qonafyada ka sarraysiiyaan baa rasuulku ina faray calayhi salaatu wasalaam dadka in yar mooyaane dee waa idinka arkay maradii waa la jiidayaa in yar mooyaane waa amarkii rasuulka oo la khilaafay waa la sahashado maaha sidoo kale xataa haddii ay fudud tahay waxaan amarkan rasuulka ad khilaafaysaa uu kula fudud yahay waxaa dhici karta inay kula durugto waxaa la yidhi wadiiqada yar waddada weyn bay kugu dartaa soo maha waxaa dhici karta wax adiga iskala kaa fudud intaad dayalsatood iska khilaafto inay kusii fogeyso oo dabadeetana macsi kasii weyn taa aad markii hore ku dhacday ay kugu rido falamaa zaaquu azaaqa allaahu qulubahum markaa waa inaad la fududaysa wixii kaa dhacana markaa waa in toobadda iyo had iyo jeer istikfaarta lala dhaqsado wa qaala tacaala waxaa kaloo rabbi yidhi wadkurna xusa oo markaa ku camal fala maa yutlaa fii buyuutikunna guryihiinna waxa lagu akhriyaayo waa min aayaatillaahi aayaadka ilaahay ahaaday iyo walxikmati sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalam khiaabkan ayuu ku dhacayey dumarkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo aayaadkii rasuulku ilaahay jala wacalaa uu kaga warramayey dumarka rasuulka maxaa ka horraysay waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulى waaqimna الصalaata waaatiina الzakaata waaطicna allaha warasuula inamaa yuriidu اllahu liyudhiba cankum irijsa ahla اlbeyti wayuطahirakum taطhiira wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati اllahi wاlxikm marka haddaa dumarkii rasuulka tihiin aayaadkan ilaahay iyo sunnada rasuulka ee guryihiinna lagu akhriyaayo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu akhriyaayo ya ku camal fala oo xusa oo waxa weeyaan markaa qalbigiinu ha ku qoyo weeye oo ku dhaqma xikmaddana waxaa looga jeedaa sunnadii rasuulka oo waxa imaamu shaaficiya yidhaahdeen mar haddii kitaabka la sheega ama aayaadka oo dabeetana xikmaddana la raaciyo xikmaddu sunnadii rasuulka ay noqonaysa arrintaasina waa mujmacun calayhi bayna ahli tafsiir ahlu tafsiirku waa miday ku ijmacsan yihiin qaala wuxuu uhi walaayaatu fi lbaabi kaiira wa ama alaxaadiidu dhinaca axaadiidtana falawalu xadiidka hore can abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal wuxuu rasuulku uhi dacuunii iiga taga oo idaaya maa taraktukum inta aan idinka tago idaaya oo waxba hay weydweydiinoo markaa su-aalaha furina inamaa ahlaka waxaa halaagay un man kaana qablakum dadkii idinka horeeya karatu su-aalihim su-aal badnaantoodii iyo wakhtilaafuhum calaa ambiyaaihim khilaafkii ambiyadooda ay isku khilaafayeen ay ambiyadooda khilaafayeen ya waa su-aalay markaa la imanayeen tarabalka ah inay ku camal falaan aan ka ahayna markaa tarabalka ah iyo madaxadayga waasaa ambiyada ay khilaafayeen taasay ku halaagsameen faidaa nahaytukum markaan idinka reebo can shayin shay markaan idinka reebo fajtanibuuhu ka dheeraada wa idaa amartukum markaan idin fara biamrin amar markaan idin farana faatuu minhu kala kaalaya ma staطactum intaa kartaan muttafaqu calayh xadiidkani waa xadiid markaa kooban oo haddana macno weyn masaa'il badan iyo fawaa'id badan baa ayaa ku duugan sababulwuruud baan u lahaa oo sababtuu ku soo arooray baa waxay ahayd rasuulku dadka ayuu xajka faray yaa ayuha nnaasu qad farada allaahu calaykum alxaja faxuju nin baa dabadeetay ma sanad walba yaa rasuul allah sanad walba dhowr jeer buu ku celiyey markii dambuu ku yidhi haddaan haa odhan lahaa sanad walba uu waajibi lahaa manaydaan karteen markaasuu sidaa rasuulku u sheegay calayhi salaatu wasalaam wixii markaa anigu aan daaye aanan idiin sheegin hay weydiinine waxa weeyaan markaa daaye si markaa su-aalo u keentaan oo waxaydaan ka taag lahayn kolkaa aan laydinku waajibin oo laydinku farliye waa tahay waxaa markaa xadiidka laga qaadanayaa rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ina faro in lala imanayo iyadoo taa istiطaacada iyo wixii kolba qofku uu karaayo ay ku xidhan tahay waxay la macno yahay xadiidka intiisaa dambe aayaadka qur-aanka ilah yihi fataqu اllaha ma staطactum markaa wixii amar ah ee layna faray wuxuu ku xidhan yahay istiaacada yani qofku wixii uu awoodaya ilaahay jala wacala uu ka doonaya waxaanu awoodahayn waajib kuma aha walaysa waajibu bilاqtidaari walaa muxaramu maca diraari qofku waxaanu markaa dee karahayn oonu awoodu lahayn waajib kuma aha laakiin wixii laynoo diiday waxa weeye waa laga fogaanaya dhammaantii waa laga fogaanaya waayo wixii laynoo diidayee manhi ah isaga markaa qof waliba uu ka tegi karaa oo uu iska ilaalin karaa maslaxad iyo danina inooguma sugna soo ma aragti aلthaani xadiidka labaad can abi najiixin ilcirbaad bni saariyata radia allahu canhu waxaa laga wariyey صaxaabigaasi qaala inuu yidhi wacadana waxa nawaaniye rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama mawcidatan waano waanadaasoo baliiqatan xeel dheer oo wajilat ay baqatay minhaa daraaddeed alquluubu quluubtii ay baqatay wadarafat minha alcuyuunu indhihiina ay la ilmeeyeen marka waano xeel dheer bay ahayd waayo ilaahay baa faray wacidhum waqul lahum fii anfusihim qowla baliiqa xeel dheerideeda daraaddeed baa qulubtina ay baqatay indhihiina ay ilmeeyeen indhaha iyo qalbiguna way iswaraabiyaanoo marka qalbigu uu baqo isla markaana qalbigu uu qoyan yahay baa indhuhuna ay ilmeeyaan oo indhuhu kolba wixii qalbiga ku jirun bay soo daraan haddii qalbigu uu qallalan yahay oo uu nag yahay dee indhihii markaa ma ilmaynayaan waayo halkii ay soo dari lahaayeen baa qalalande soo ma aragtid walow ana cayna saacadat latawakafat saxaa'ibuha bidamci diima wahutala walaakinahaa can qiswati اlqalbi qaxطuha fayaa daycata alacmaari tamshi sabahlala waay marka waanadaasaa rasuulku waaniye calayhi الsalaatu wasalaam weliba markaas sida riwaayaadka qaar ay sheegayaan salaad subax dabadeed baa rasuulku waanadan waani faqulnaa waxaanu nidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahay ow kaanahaa waxaad moodaa waanadan mawcidatu muwadicin midna sabootiyaayo nasii nasii maca salaameynaya waanadiie fa awsinaa noo dardaara yani siduu ugu xeel dheeraada ee uu ugu celiyo ugu adkeeyey ayay markaa tahay u yidhaahdeen qaala wuxuu uhi uusiikum waxaan idin dardaarmayaa bitaqwa allahi ilaahay cabsidiisa iyo wasamci waaaca wasamci inaad markaa maqashaanoo waaacati yeeshaan wain ta'amara calaykum madaxba korkiina ha u noqdo cabdun xabashiyun addoon xabashiiye cidda idin madaxdaa inaad maqashaan oo ateecdaan waxaa markaa lagu aeecaye lagu maqlayaana waa fii maa laysa bimacsiya wixii aan macsi ahayn weeye hadduu markaa qofka madaxda ahi dadka macsi faro macsidaa lagu aeeci maayo lagama yabna waayahay wainahu man yacish qofka noolaadee minkum idinka midi fasayaraa wuxuu arki doonaa ikhtilaafan kaiira iskhilaafyo fara badan buu arki doonaa iskhilaafyadaasoo markaa ku saabsan xagga madaahibta iyo aaraad iyo caqaa'idka in lagu kala baydi doono kadaalika xagga xukumka qudhiisa iyo hogaamintana in la ysku khilaafi doono o la ysku layn doono oo lagu dee kala tegi doono o la kala jiidan doono labadubana aada iyo aada bay u dhaceen soo ma aragti facalaykum waxaad laasimtaan bisunnatii sunnadayda laasima wa sunnati اlkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiin khaliifyaalka hanuunsan ee la hanuuniyey sunnadoodana laasima caduu calayhaa sunnadaa ku qaniina binawaajidi gows dembeedyada ku qaniina ama micyahaba sida uu macnayn doono wa iyaakum waxaan idinka digayaa wa muxdathaati اlumuuri arrimaha la soo darin doono arrimaha cusub ee diinta lagu soo dari doono iska jira faina kula bidcati dalaala maxaa yeelay bidco weliba waa baadi rawaahu abu daawuuda wاtirmidiyu waqaala xadiidu xasanu صaxiix qaala annawaajidu bidali mucjamati alanyaabu micyaha weeyi waqiila waxaa kaloo la yidhi aladraasu maya waa gowsa arkaa xadiidkani waa xadiid sugan ahlulcilmiguna talaqowhu biاlqabuul qabuul bay kula kulmeen waana axaadiidta manhaju salaf aada iyo aada u caddaynaysaa ee meelo badan uga daliilkaa buu ka mid yahay dadka qaarna waxay isku dayeen inay sixadiisa wax ka sheegaan oo ay duraan laakiin ta noocaasa mid saxa ma aha aada iyo aad baana ahlulcilmigu uga jawaabeen oo ay u difaaceen waana xadiid markaa sugan shaki ma laha waay masaladan uu sheekhu u daliishaday ama baabkan uu ku soo arooriyeyna meel qura ka tilmaami maayo meelo badan ayuu daliil u yahay marka waxaa laga qaadanayaa xadiidka in horta la iswaaniyo waanaduna qulubtay jilcisaa aakhiray dadka xasuusisaa indhahana way ka ohisaa waxaa kaloo laga qaadanayaa ilaahay jala wacalaa cabsidiisa in aada loogu dadaalo iyo inay tahay dardaarankii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa uu u dardaarmay waana dardaaranka ilaahay uu u dardaarmay dadkii hore iyo kuwa dambaba qofku inuu ilaahay ka cabsadana waxa ku sugan isagii iyo rabbigii inta u dhaxaysa inuu islaaxiyo uu hagaajiyo ayaa ku sugan maa baynahu wa bayna allah inuu islaaxiyo uu hagaajiyo oo si wanaagsan rabbigii uula dhaqmo oo wixii uu faray uu ka soo baxo wixii uu diidayna iska ilaaliyo ayaa markaa ku sugan waxaa kaloo laga qaadanayaa wujuubu طaacati اlumaraa'i fi ma laysa bimacصiya madaxda in lagu adeeco wixii aan macsi ahayni inay waajib tahay madaxda muslimiinta ah wالsamci wالطaaca waay haddii markaa alla kacabsiga dadka aakhiradoodu ay ku hagaagayso inay umaradooda iyo madaxdooda adeecaan oo wixii aan macsi ahayn ay ku adeecaanna adduunyadooda ugu hagaagaysa waxaana arrintaa lagaga badbaadayaa fawdada iyo amni la-aanta iyo nadaam darada iyo isku dhexyaaca lagaga badbaadaya sidaa awgeed arrintaasi waa arrin nusuusta in badan rabbi inagu faray sunno maahe waa waajib wixii aan macsi ahayn madaxda muslimiinta in lagu adeeca waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka madaxweyne ahi ee muslimka ahi xataa haddii marka hore madaxnimada dariiq saxa aanu u soo marin oo dariiqo qaldan uu soo maray ya oo dabadeetana sidaa uu madaxweyne ku noqday oo ammaanka uu isku dubaritay oo talada uu gacanta ku qabtay inuu madaxweyne yahay oo sidaa lagu aطeecayo طaacadii uu yeelanayo soo ma aragtid waayo wain taأmara عalaykum cabdu xabashiyu wain taأmara عalaykum cabdu xabashiyun dee waxaa la yaqaanaa ikhtiyaar ahaan dee maaragtay inuu addoon xabashi dadka u noqdo madax dee maaha soo ma aragtid wuxuu noqon karaa addoonka xabashiga ahi laba mid buu ku noqon karaa madax madaxweynihii ka sarreeyey inuu markaa madax ka dhigo ama uu meel u dhiibo ama uu isagu calmado ma garata la waabin maayo mar haddii ninkii madaxweynihii ka sarreeyey uu u garta isagu wasiir ka dhigo tusaale ahaan ama uu madaxnimada wax kaloo ka mida u dhiibo markaa waa la adeecaya la waabin maayo si kalena wuu ku noqon karaayo inuu dee xoogba ku qabsado ma garata lo odhan maayo war wuxuu u addoonay naga dhiciye mar haddii uu qof muslima yahay addoonba hadduu noqdo addoono ha noqdo hadduu doono xabashi ha noqdo hadduu doono soomaali ha noqdo mar hadduu qabsaday isagana madaxweyne loo ictiraafay oo waxa weeye madaxweyne saa ku noqdo oo ammaankiina gacantiisa uu ku jiro markaa saasaa lagu adeecaya laakiin xaaladaasi waa goorma waa xaalat lidraarki wey maaha xaalat اkhtiyaarka waay waxaa kaloo xadiidka laga qaadanaya calamu min aclaami الnubuwa calaamad ka mida calaamadihii nebinimada nebigeena moxamed alayhi الsalaatu wasalaam oo wuxuu sheegay arin markaa aan jirin laakiin soo socdo mustaqbal oo dhacaya arinkiina waqaca kama akhbar siduu rasuulku uga waramay ayuu markaa u dhacay khilaafyo fara badan ayaa dhacay waxaana fasiraya xadiidkan xadiidkii kale iftiraaqu lumma oo sheegaya ummaddani saddex iyo toddobaatan inay u qaybsamayso khilaafkaasi wuu soconayaa ilaa ummaddu saddex iyo toddobaatan ay noqoto kooxaha faraha badana midunu inay hagaagsan tahay oo jannadana ay gelaysaa rasuulkeenu inoo sheegay calayhi الsalaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa alxalu cinda alikhtilaaf khilaafkaasu markuu yimaado xalka iyo waxa lagu badbaadahayay walada u fiirso khilaaf baa dhici doona rasuulku kuma joojin calayhi الsalaaةu wasalaam waxaa markaa lagu badbaadaya waa in sunadii rasuulka la qabsada calayhi الsalaaةu wasalaam iyo ariiqadii saxaabada saxaabadana waxa uga horeeya khulafadii afarta ahayd iyo saxaabadii kale waay u fiirso rasuulku kuma joojin un calayhi الsalaaةu wasalaam sunnadiisa in la qabsado kuma joojin wuxuu ku daray sunnadii khulafada iyo dariiqadii saxaabada halkaana xikmad weyn baa ku sugan oo waxa weeye xikmadda ku sugani waxaa dhici karta dad fara badan inay iska sheegtaan sunnada rasuulka oo qof waliba uu iska idhaa sunnadii rasuulkan haystaa laakiin waxaa kala saarayaa waa dariiqadii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waxaa dhici karta sunnadii rasuulka in dadka qaarba si isaga fahmaan oo si u deliishadaan marka waxaa kala saarayaa waa fahamkii iyo dariiqadii saxaabada ridwaan ullaahi calayhim waay markaa dariiqadoodii baa tii rasuulka fasiraysa oo saxaabadu sunno kaloota rasuulka barbar socoto ay lahaayeen may jirin ee sunnada rasuulka ayuunbay ahaayeen xagga cilmiga iyo fahamka kolka la eego iyo xagga ku camalfalka kolka la eegaba dadka kuwa ugu horeeyuunbay ahaayeen sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sunno kale ma aha sida ahlulcilmigu in badan ku celceliyeen sunno kale oo garab socotada rasuulka may lahayn markaa saxaabadu sidaa awgeed hal damiirun baa loo wada celiyey caduu calayha binawaajid soo ma aragtid hal damiir ayuunbaa loo wada celiy waa sunno keliyahun sunada khulafada iyo saxaabaduna waa sunadii rasuulkuna calayhi الsalaatu wasalaam caduu calayha binawaajidna waa kinaayaة can shidaةi tamasuk macnii aada u qabsada weeye ayo qofku wuxuu gowsaha ku qaniino hore loogama fujiyo waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa bidaca in aad iyo aada looga fogaado baabkaa soo socda ayaana arrintaasi aynu ku arki doonaa insha allahu tacaala bidacanna waa bidaca diinta ku saabsan weeye faina kula bidcatin dalaala bidco waliba waa baadi bidco kasta oo diinta ku saabsan baadi weeye baadi waxaa halkaana laga qaadanayaa arrinka dadka qaar ay sheegaan oo yidhaahdaan bidcadii diintaa waxaa loo qaybinayaa bidcatun xasana iyo bidcatun sayi'a taqsiimka noocaasi inuu baail yahay min aslihi oo aanu sax ahayn waayo rasuulku wuxuu ihi faina kula bidcatin dalaala bidco waliba waa baadi bidco wanaagsan iyo mid kalea kale jirta ma odhan sooma waxyaabaha ay markaa sheegeen oo hadalkii cumar ka mid yahayna waa laga jawaabay meelaheeda markaa laga raajici doono الثالث xadيiثka سdexaad عن أbي هريرaةa رضي الله عنه أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل wuxuu yihi كل umatيi ummadayda oo dham ydkخلuuna الجaنaةa جannaday gelayaan إilا maن abاa qof diida mooyaane qiila waxaa la yihi وmaن yأbaa yaa diidaaya ya rasuul اللaه rasuulka ilaahayow qaala wuxuu ihi maن aطاacanii qofka aطeeca dakلa الجaنaةa جannada ayuu geli doonaa وmaن caصاanii qofka iyo caasiyaana faqad abaa wuu diiday rawaahu الbukhaarي markaa xadiidku wuxuu inoo caddaynayaa dariiqada jannadu loo maraa waa dariiqii rasuulka calayhi الsalaaةu wasalaam laysa ilaa mid kale ma aha kii markaa dariiqii rasuulka qaada ee sunnadiisii ku camal falaana jannada wuu geli kii kalena waa midee iska diiday inuu iska diiday oo kale ay ka dhigantah inuu iska diiday oo kale ayay ka dhigantay waxaa haddaba baraarujin mudan marka la leeyahay sunnada rasuulka ha la qabsado aadaabteeda ha la ilaaliyo arrintaasi cilmi bay u baahan tahay oo qofku sunnadii rasuulka iyo aadaabteedii haddaanu aqoon iyo macrifo u lahayn dee ma ilaalin karo waxaanad garanayn ma ilaalin kartid sidaa awgeed waa in la barto marka la bartana la ilaaliyo o lagu dhego wey الرaaبع عaن أbي مسلم وqiiل أbي إyاasi سلمة بن cمر بن الأكوع رaضي الله عanه waxaa صxaabigaa laga wariyey سلمة ana rajula ninbaa akala wax ku cunay cinda rasuulilaahi rasuulka ilaah agtiisa sala allahu alayhi wasalam bishimaalihi bidixdiisu wax ku cun faqaala wuxuu dabadeeta rasuulku yihi kul ku cun biyamiinika midigtaada ku cun qaala wuxuu ihi laa astaiicu ma awoodayo ma karaayo marka ma karaayo markuu leeyahay may ahayn inuu cudurdaar leeyahaye iska kibir daraaddii buu yidhi laa astaiicu ma karaayo qaala wuxuu ihi la staacta ha karin baa rasuulku ku yihi calayhi salaatu wasalaam waqaanad karin maa manacahu uma diidin inuu midigta wax ku cuna ila lkibiru kibir mooye wax kale famaa raafacahaa gacantiisii kor uguma qaadin ilaa fiihi afkiisa sidii bay gacanta ku qalashay oo afkiisii mar dambe kor uguma qaadin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku wariyey markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa in midigta wax lagu cunaa qofkii midigtii leh waa waajib wax lagu cabo waxna lagu cunaa sunno maaha e waajib weeye nahyi baana ku soo arooray in bidixdii wax lagu cuno xadiiskii صaxiixa muslimka waynu garanaynaa waynu baabkiisaynu ugu tegi doonaa insha allah waaya markaa waa waajib in midigta wax lagu cunaa taasi waa qodob horta waxna lagu cabaa qodobka labaad haddaad aragto qof midi bidixda wax ku cunaaya ama wax ku cabaaya waa inaad baraarujiso oo aad tidhaahdo kul biyamiinika sidaa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam adoo si wanaagsan ugu sheegaya haddii lagu yidhaahdana ha xanaaqine dee waa sharci ayar midigta wax iskaga cun waa tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa sunnada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam in looga tago kibir iyo isla weyni in looga tago arrintaasi dhibaatada ay leedahay ninkani waxaa la yidhi munaafiq mu ahayna laakiin nin iska yar adag buu ahaayo xoogay yaro markaa kibir baa ku jiriyo is adayg baa ku jiray saasuu yihi markaa laa astaiicu laakiin dee taasaa ka raacday la staacta inuu rasuulku habaaray habaarkiina uu ku dhacay baa ka raacday markaa sunada rasuulka hadhayalsan akhi muslim alkhaamisu can abi cabdilaah an nucmaan bni bashiirin radia alaahu canhuma qaala wuxuu yihi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi rasuulka ilaahay baan maqlay salى اllahu عalayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay latusawunna sinteenoo sinteen sufuufakum sufuuftiina sinteen aw layukhaalifana allah ama ilaahay wuxuu kala duwi doonaa beyna wujuuhikum wejiyadiina mutafaqu calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay sababta markaa xadiidkani ku soo arooray riwaayadan dambaa sheegaysa wa fii riwaayati limuslimi kaana rasuul اllah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salى اllahu alayhi wasalama yusawi mid sifa sima sufuufanaa sufuuftayada wuu simi jiray marka salaada aanu tukanayno xataa kaanamaa yusawi biha اlqidaaxa ilaa la moodo inuu samay ku sifa ku simaayo qorigan waranka ee toosan inuu ku simaayo ilaa la moodo xataa idaa ra'aa markuu arkay ana anagu xataa idaa ra'aa ilaa uu arkay ana anagu qad caqalnaa canhu inaanu ka fahnay arrinkaa oo aanu isku filannahay oo ahmiyadda sufuuftoo la toosiyo mudh laga dhigaa ay leedahay inaanu fahnay ilaa uu arkay marka uma dabadeetana kharaja wuu baxay yowman maalin oo faqaama wuu istaagay halkii uu ku tukanaayey xataa kaada ilaa uu sigay an yukabira inuu takbiirto oo salaaddii uu xidho fa ra'aa kolkaasuu arkay rajulanin ninkaasoo baadiyan ay soo baxsan tahay sadruhu laabtiisu ay safka ka soo yaro baxsan tahay oo laabta soo taagay u arkay fa qaala kolkaasuu yihi cibaadallaahi yaa cibaadallaahi addoomihii ilaahayow la tusawunna sinteenoo sinteen sufuufakum sufuuftiinna aw layukhaalifanna allaahu ama ilaahay wuxuu kala duwi doonaa iskhilaafsiin doonaa beyna wujuuhikum wejiyadiin markaa xadiidka waxaa laga qaadanayaa sufuufta in la simaa inay waajib tahay sunno maahe waa waajib sufuufta in la simaa xaadiis badan badan badan baana ku soo aroortay halkeedaanaynu insha allahu tacaala ku gaarhi doonaa waay ta labaad haddii sufuufta la simi waayo oo markaasi iska kala dheer ama qaldan laysu taago waxaa ka iman kara inuu ilaahay wujuuhdii dadka kala duwo taasna laba macnay u dhici kartaa ama ay lagu fasiray ikhtilaafu lwujuuha in ilaahay jala wacalaa wejiyadiiba uu bedelo oo meeshii ay ku taallay meelaan ahayn ilaahay jala wacalaa uu markaa usii jeediyeba oo wejiyadii halkaa qadaadka ay usii jeedsadaanba soo ma aragtid oo ilaahay xaggaaba u duway lan u awoodaaye macnaha labaad wuxuu yahay ilaahay wejiyadu inuu iskhilaafsiinoo macni waa isnici doontaanoo mixnad iyo isnicbaansha ayaa laydin dhex dhigi doonaa dabadeetana waa kala jeedsan doontaan waayahay oo idinkoo isu cadhaysan baa markaa kala weji dadbi doontaanoo wejigaysa siin kari waayi doonta ka calaa kulli xaal sunnada rasuulkaay ka mid tahay in salaada sufuufta la simo imaamkuna uu sufuufta simo waktigii bay gaadhay halkaa inoogu joogo subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatubu ilayk
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online